madaxweyne deni ayaa hadalkiisa xalay ku dheeraaday arrimaha keenay inuu burburay wadahadalkii wakhtiga badan qaatay isagoo tilmaamay in arrimaha dooda badan dhaliyey ay ka mid ahayd in la helo gole ka duwan nidaamkii hore ee dhinacyadooda ku kulmi jireen ee ahaa golihii amniga dhanka wada shaqaynta iyo wadaagidda ama sida loo qaybiyo deeqaha soo gaara dowladda dhexe wuxuuna carabka ka ilaaliyey in shirkii garowe uu fashil ku dhammaaday runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan wanaagsan faa'iidooyinka dhasha waxeed in laysku yimaado waxaa ka dhashay in la wada hadlo waxaa ka dhashay in aragtiyaha kala duwan ee la qabo laysku wadaarsado waxaan rajaynaynay marka laysu garaaro inuu ka soo baxo aad wax natiijo ah oo shaqada horumarkeeda dhaliya siaad ogtihiin kulanka kama soo bixin is-afgarad dowladuhu iyo dowladda dhexe oo saxiixeen oo muujinaya wixii shirka ka dhacay iyo wixii laga filayay arrintaas runtii waxaa sabab u ah laba arrimood oo saldhigoodu yahay in habkii lagu wada shaqayn lahaa aan laysku afgaran oo runtii u baahnaa wakti in la siiyo sidii loogu gundadegi lahaa qaabka shaqadaas golahaas golaha iskaashiga dowladda dhexe waxay ka muujisay inay u baahan tahay wakti ay go-aan uga soo gaarto habka wada shaqayntaas dowladaha xubnaha kaana waxay u arkayeen habka keliya ee suuragalka ah ee wada shaqaynta ee qaanuuniga ee dastuurka saldhiga kuleh inuu kaa yahay qodobka labaad waxay ahayd qodobada ku saabsan doorashooyinka iyo arrimaha ku saabsan khayraad qaybsiga in dib loo soo celiyo arrintaas dowladdu iyaduna runtii waa ay ka gaabsatay oo kuma aysan qancin inay soo celiso waxaad ogtihiin biilka hadda la gudbiyey ee ku saabsan doorashooyinka waxaa ku jira qodobo saamayn ku yeelanayo dabaadyada aasaasiga ee dastuurka habka dowladda soomaaliya ay u shaqayn doonto saamayn ku yeelan doona habka codbixiyayaasha saamayn ku yeelan doona xubnaha baarlamaanka iyo meelahay ka soo geli doonaan arrimahaasoo dhan waa arrimo aragtidooda lagu kala duwan yahay oo u baahan in lala fuguro oo laysla qaato runtii arrintaas dowladda uma aysan hirgelin inay ku qanacdo inay soo celiso arrimahaas oo ka wada xaajood inkastoo ay ka garowday inay tahay in arrintaa laga wada tashado aragtiyaha jirana la wadayo waxyaabaha sii dheer oo intuu shirka socday maalmihii u dambeysay iyadana runtii qaar ahaan aniga igu riday kalsooni darrada waxaa ka mid a in iyadoo sidaas tahay haddana la gudbiyo sharci kaleetoo la yihahdo sharciga cashuuraha madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale ka hadlay kulamo uu garowe kula yeeshay madaxda hirshabeelle iyo koonfur galbeed kaasoo tuhun kala dhaliyey wuxuuna tilmaamay inuu ahaa mid iskaashi maadaama labadan dowladood laba dowladood oo curdin ahaa dowladda puntlandna aysan horay xiriirrada noocaan kale ula lahayn waxa aan runtii uga faa'iidaysanay kulankii laysugu yimid oo faa'iidada laga dhaxlay inaan si gaara isu aragno wasiiradoodu inay maaragtay wasiiradeenna arkaan inay khibradda iyo waayaarnimada kala qaataan inay wada shaqayn lahayd waxaa u sii dheer oo puntland runtii oo ahayd shirkaas ra'yigiisaan lahayd aadna ugu dadaashay inuu qabsoomo waxay kaloo arkaysay labadaas dowladood inay yihiin dowlado saamayn runtii toosay midda banku leh nabadgelyada puntland dhanka dowladda federaalka ayuu ku dhaliilay inay ka gaabinayso nidaamkii federaaleynta ee lagu heshiiyey waxaa runtii aan fiicnayn in dowladdii dhexe ee federaalka ahe ee dalka isku hayn lahayd xubnaha kaleeto iyadoo ka mid noqon lahayd in lagu tuhmo inay federaalkii sidii federaaleynta ay ka cagjiidayso arrintaas runtii ma aha arrin qurux badan waa arrin u baahan in la saxo saxideedana waxay u taalaa dhammaan dadka soomaaliyeed ama ha ahaadeen siyaasiyiinta hoggaanka haysta ama ha ahaadaan qaybaha kale ee bulshada madaxweyne deni oo in ku dhow afartan daqiiqo hadlayey ayaa dhanka kale diiday in saxaafadda ay su'aalo ka weydiiso arrimaha uu ka hadlayay oo ahayd hadalhayntii ugu badnayd ee bulshada toddobaadkan nuux muuse birjeed v o a garowe